aad baad u mahadsan tahay marka hore waxaan dhegaystayaasheena intii horey ula socotay xasuusinaynaa labada qiso inta aanan ogaynna waan ku wargelinaynaa kadib ayaan markaa sirta ku jirta u gudgeli doonnaa insha allah qisada koowaad waxay dhacday dhammaadkii bishii agost ee sannadkii kii kadib markii ay ciidamada dowladda federaalka ku soo jabeen dagaalkii caws weyne kana carareen degmooyin iyo deegaano dhowr ah xamse cabdi bare oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa odayaal laga soo arooriyey degmada aadan yabal la kulmay isagoona markaa doonaya inuu ka waraysto sababta ay ula shaqayn la'yihiin dowladda federaalka mid ka mid ah odayaasha ayaa xamse cabdi bare u sheegay inay gaalo ka aaminsan yihiin dowladda qisadan oo aan sirteeda isdultaagi doonno waxaan ka hormarinaynaa codka xamse cabdi bare oo ka sheekaynaya aadan yabaal baan tagaanimo iyadoo saas xabaddii kasii dhacayso taqriiban aan maqlayno dee markaas laga bixiyey nimankii marka dadkaan u tagnay odayaal baa fadhiyey odayaasha markaa nin waxaa jira hadduu odaygu damco inuu yahay oday aad u cihloon weeye odayaasha marka inay iska sii daayaan way jeclaan lahay wixii qabsaday iyo dhibaatadii qabsaday marka markuu oday hadlo nin odayho waxaa jiray xoogaa wuu iljabinayaa aamus buu leeyahay wuu aamusinaya marka nin baan u dira waxaan ku ninka odayga ma nimankiiba mise bal naga soo hubi mise mise wax kala haya wuxuu ku yidhi bal annaga seed nu aragtaan adii odayaashii way iska xishoodeen waxay yidhahdeen nimay waxba laydin yeeli maayo waxaan rabnaa bal inaan ogaano seed nu aragtaan waa dad aan shabaab ahayn dadkaas ma aha nimankaas kamid maaha waa shacabkii caadiga aha ninbaa wuxuu yidhi ma lay ballan qaadaya inaan waxba la yeelayn waxba ka dhalanayn wax consequence a malaa layidhi ballan wey ani waxaan idin arkaa inaad gaalatiin anu saasaan idin arkaa inaad gaala tihiin ayaan idin arkaa ninkaas kama tirsana ururkaas qoladaas ma aha wadaad ma aha waa nin bulshada ka tirsan oo caadi iska ah oo magaalada jooga marka ninkaas wuu ku dhawaaqay oo geesinimo buu yeeshay inta kalena waa sida kaasi waxa uu ahaa xamse cabdi bare qisada kale waxay tahay sida ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab loogu soo dhoweeyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan shabeellada dhexe markii ay labaatanka febraayo kii weeraro saf ballaarana ku qaadeen goobahaasi waxaa si gaar ah dowladda federaalka uga qaylisay dadka reer ceelbaraf iyo siday u soo dhoweeyeen ugana farxeen mujaahidiinta ilaa heer qaarkood ay barahooda bulshada ku soo qoreen in bulshada deegaankaas ay yihiin dad argagixiso ah haddaba waxaa isweydiin mudan maxay tahay sirta amuurahan xamse hortiisa oo ay odayaashu ka dhaheen waxaan idinka aaminsannahay gaalo iyo soo dhoweynta mujaahidiinta inkastoo arrintan aysan ku gaar ahayn shabeellada dhexe haddana waa arrin soo jiidatay indhaha warbaahinta madaxda dowladda federaalkana runtii quus iyo niyad jab gelisay arrintan ayada ah markii aan u dhabagalnay waxaa noo soo baxday dhowr arrimood oo kooban inay sabab u yihiin sababta ugu weynse ee aan tilmaamayno waxay tahay dacwadii tawxiidka muddada dheer ka soctay gobolka gaar ahaan dacwadii uu waday sheekhnuun macalin cabdiraxmaan oo geeriyooday bishii julaayo ee sannadkii kii markii ay dagaalladu bilow ahaayeen sheekha oo ahaa nin caalim ah oo dalka iyo debaddiisa laga garanayo si gaar ahna reer shabeellada dhexe ay u garanayeen wuxuu tobankii sanne ee ugu dambeeyey noloshiisii shabeellada dhexe ka waday dacwada si gaar ah wuxuu diiradda u saarayey tawxiidka wuxuuna ka digayey in xukun laga yeesho qawaaniinta shisheeyaha iyo in shisheeyaha lala safto taasoo qofka muslimka ah iimaankiisu ku weynayo wuxuu duruus iyo muxaadarooyin badan ka akhriyey degmada aadan yabal ee uu yaabka kala kulmay xamse cabdi bare sidoo kale wuxuu wakhti badan geliyey ceelbaraf oo ah halkii sida aadka loogu soo dhoweeyey mujaahidiinta halkaasoo sidoo kale dadka deggan ay kaalin ka qaateen dagaalkii lagu laayay ciidamadii burundi sheekh nuur allah u naxariistee wuxuu ahaa nin dadku ay og yihiin caalimnimadiisa dhanka kalena wuxuu ahaa ninaan xaqa ka gamban waxaana tusaale u soo qaadanaynaa qayb kooban oo ka mid ah hadalladiisii muujinaya lajahridda xaqa iyo u digidda dadka waxaan kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ahayn haddaad u tala doonato in inaad ku kufrisaan lagu faro tawxiidkaa sidaa ku xiraaya haddaad yeeli weyso iimaanka bannaanka ruux asoo sidaa u og qad tabayana rushdu min alghay waxaa laga yaabaa in la yidhaha sheikh diinta islaamka wax badan kuma khilaafsana ee sheikh soo akhri hal xaba kama jiro islaam kitaab iyo sunnada ayuu ku matelan yahay ma kitaab iyo sunnaha haayaa dhihi kara hal dhihi kara ma jiro kitaab iyo sunna waa la yaqaanaa waana naqaanaahay ma kitaab iyo sunnaha maya waman yabtagi kayra alislaami islaam waxaanan qof ka raadiya xaa ku xiga diinan falan yuqbala minhu alla ma diida mas ma diida haa hadduu hadda isaga biyacaba alaakhira walba ma fakaa wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin yaan lagugu ajarin sheikh soo akhri meelo badanoo diinta waafaqsan xaan waafaqeeda kufalaa hadduu islaamka waafaqsan yahana anaaba haysta islaamkiiyo kitaabiyo sunna waa haystaa hadduu khilaafsan yahana ma rabo hadduu waafaqsan yahana ma rabo uma baahni wararkaa ma garatay waxaan uga baahana horta awalam yakfihim ana anzalna calayka alkitaab ilaahayaa kitaab noo soo dejiyo nabi maxamed alayhi salatu salam noogu soo dhiibe ma wax kalan u baahana gurigan waa dhisan yahay haddaa tiraa asoo sidaan u dhisan meelaan bulakeyti ka geliya haddaa tiraa macnaheedu hal ku jira inaad fujiso soo maaha meelaad horta fujihe asadkaa kii kadib haddaad hal faqroo kamida qaadato diinta qayb kamidaha tuurtay asad booskeeda gelis ilaahay waxba nagama qarin walaaliyaa ruuxi raba qad tabayana rushdu min alghay ha aniga waxaa waaye soomaaliya waa rafaadsan tahay waxaasu ma jiraan duruufaa jirta duruufu waa bacda almowt qabrigii waxa lagu su-aalayo ma taqaan man rabbuka waman nabiyuka wama diinuka lagu su-aala maya anigu hawshaas waa howlo badanaan ku mashquulshanaa iyo haddaad tidhaaha waxaasu ma jiraan jahanamo galaa lagu leey duruufu ma ka jirtaa jahanamo masaka ma jirto biyo cabaaliya iskaleer berri waxaa lagu weydiinaa markii jahanamo dadka lagu kulaalo fakubkibuu fiiha hum walghaawuun wa junuudu ibliisi ajmacuuna xaa ku xig qaaluu wahum fiiha yakhtasimuun tallaahi in kunna lafii dalaalin mubiin id nusawiikum برب العالمين قل نار جهنم أشد حرا لا تنفرني فالحر من أين مكت إن شاء الله تعالى وعن كسو قبقبيها برنامج كاسوا دين إسلام كون لقبحا يقفك الرب الله شيء قفك لا هذا ما أنت وح سؤال كقوة مياجر كتابك يا السنة وحانه روحي أطلدون توا مرتد أنت سومريكر ما وذا ما أنا كبت بديها يا مس واسكوا فقصنا qofkii tale faru uga taagan tahay waana weydii karaya maxaa dad culimmada bayaana laga raba qofkii madmadow uga jiro yaa waa weydii karya waa mas'alo caddaana waay culimmadu waxay sheegaan in sidqiga qofka caalimkaha laga ogaado sida ay u hirgasho dacwadiisa waxaana muuqanaya in dad badan ay aqbaleen dacwadii sheekh nuur oo ay ugu horeeyaan deegaano ay degmooyin badan oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe iyadoo sidoo kale sheekha uu bulshada guud ahaan kala hadli jiray warbaahinta oo ay ka mid tahay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan